qaraxa wuxuu ahaa mid lagu diyaariyo gaari lana dhigay qaybta baabuur dhigashada kaalin shidaal oo kasoo horjeeda exis shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka garabkana ku haysa xarunta wasaaradda batroolka qaraxa kadib waxaa dib ka kacay kaalinka shidaal jeylaani calaso wuxuu ka dhowaa goobta ka hor qaraxa intuusan dhicin qaraxa wuxuu ahaa baabuur la baarkima oo meesha baarkin ahaan ugu jira meeshana waxaa joogay saraakiil badan oo meesha wax ka cunaysay islamaraantaas qaraxa meesha markuu ka dhacana saraakiishii inta badan waxba kuma gaarin hase yeeshee meesha waxaa ku dhintay in la yidhaahdo gaaduur oo ahaa jira taliyii hore xabsiga dhowr qofoodoo kaleeto dhaawacana way ku dhaawac anigu meel aan sidaa uga fokayn baar itaaliya dhinaciisa kale ayaan taagnaa meel yare oo sadaqada oo shaaha meesha lagu kariyo halkaasaan fadhiyey marka qofkii iigu horraysa oon arko wuxuu ahaa qof dhaawac ah oo meesha laga soo baxshay iyo dadka ragga saraakiishaya oo baarka kore ka soo degay intaas ayaa iigu horraysay ilaa saaca aan hadlayna meesha goobjoogan ka wixii ka baxay wixii markaa laga bixinaya goobjoog baanu ahaa dhaawacyada ilaa hadda intaas anugu aan arkay waa saddex qofood ilaa saddex dhaawacooda fudud yahay lixda qofood cunug yar laba nin oo mid jugle ay gaartay midna halkaa can korkiisa ay wax ka gaartay iyo jilib iyo gabar dhankaas loo baxshayey mid kaalinka shidaal ka shaqaynayay intaasaa dhaawaca u ahaa
gudoomiye ku-xigeenka amniga ee dowladda hoose xamar maxamed cabdulaahi tuulax ayaa sheegay in dhimashadu ay tahay labo dhaawacuna gaaray shan waxaa baarkoy tobankii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qarax qaraxaas oo sida aad la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaanno dheeri ah gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan batrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyey ama maaragtay looga gambanayay laamaha amniga khasaaruhu ma badna waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad shan qof oo dadkii ka ag dhowaa goobta batrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa laba qof inta la ogyahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa laba qof iyo shan qof oo dhaawac ah tuulax ayaan weydiiyey sida gaarigu ku soo gaaro goobtan maadaama aada loo ilaaliyo kana ag dhow yihiin albaabada laga soo galo xarunta madaxtooyada baaritaana waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida batrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda intaba baaritaana ku wadnaa hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa adkeeyey amniga magaalada gaar ahaana isgoyshada ka soo gudba waddada wadnaha laga soo bilaabo sanca siinaay xarar yaale howlwadaag sheekh cali suufi tarabuunka iyo banaadir hay-adaha amniga ayaan halkaasi ku baaraya gaadiidka marar qaarna waxay weydiinayaan aqoonsi dowladeed ama bargarasho cabdulqaadir okey v o a muqdisho